bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لilh رb العaalamiin وslى اllهma وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbihi ama bعdu yqul اllahu tbaaraka wataعaalى xaafiduu clى الصalawaati وaلصalaaةi الwsطى wqumuu lilahi qaanitiin darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo sideedaad ee suurat اlbaqara ilaahay wuxuu leeyahay xaafiduu muslimiinay xifdiya oo daa'ima oo ilaaliya cala salawaati salaadaha shanta ah iyo wasalaati alwustaa iyo salaadii fadliga badneed oo salaadaha shantaa ka mid aheed waquumuu istaagana lilaahi ilaahay dartii u istaaga qaanitiina xaal aad qaanitiin iyo kuwa aatiin aamusan oo khaashiciin ah waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheyd suuratulbaqara si gaara waxaan ku guda jirnay meelihii ilaahi subxaanahu watacaala uga hadlayay axkaamta ku saabsan qoyska iyo reerka iyo iyo guurka iyo furiinka iyo waxa la midka ah axkaamtii weli waa socotaayo ka hadalkoodii laakiin haddana waxaa la gudageliyey ama lasoo dhexgeliyey wax ku saabsan ilaalinta dadka la faraayo inay ilaaliyaan salaadaha shanta ah iyo qaabtukashadeeda iyo wax la mid ah ilaahi subxaanahu watacaala marka wuxuu yidhi xaafiduu xifdiya oo ilaaliya muslimiinay oo daa'ima cala asalawaati salaadaha shanta ah iyo wasalaati alwustaa salawaat waa salaadaha shanta ah duhurka iyo casirka iyo maqhribka iyo cishaha iyo salaada fajarka wasalaati alwustaa iyo salaada wustada oo fadliga badneed iyo wasalaati salaadii alwustaa fadliga badneed ayadana ilaaliya salaadaasu salaada ay tahay khilaaf fara badanaa ku jira laakiin khilaafkaas waxaa jira wax soo af meerahaya oo nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam qur-aanka fasirkiisana haddii isagu uu isfasiro waa ku dhan tahay haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu fasirana tafsiirkaasu waa ku dhan yahay oo tafsiirkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa hadalku ku dhan yahay khilaafyada kale oo laiskhilaafa iyo ama fasirada kalena dheg jaraq looma siiyo maxaa yeeley ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim qur-aanka ayaan kugu soo dejinnay saa dadka ugu caddaydo wixii lagugu soo dejiyey cid bashara oo makhluuqa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka aqoo og qur-aanka waxa loola jeedaahu ma jirto ilaahima subxaanahu watacaala marka isagaa qur-aanka nabiga kusoo dejiyey isagaana noo sheegay inuu qur-aanka nabigu noo fasirayo markii qur-aanka nabigu wuxuu ku fasiro ayaan ku qancaynaa khilaafkaas marka tirada badan waxaa nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam salaadaha shanta salaada asalaat ulwusta la yidhaahdo inay tahay salaada casir inay tahay maalintii qaswat laxzaab khandaqa iyo godka loqodayay muslimiintu waxay ka mashquuleen salaadii casir ilaa gobolkii dhacay markaasaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam shaqaluunaa can salaati alwustaa salaati alcasri uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mala allahu ajwaafahum wa qubuurahum naara waa habaar ilaahay qubuurtooda iyo quluubtoodaba naara allah ka buuxiyey ee dabe waxay naga mashquuliyeen salaadii fadliga badneeday naga mashquuliyeen kuma ekaysana waa uu sii fasiro salaati alcasri uu yidhi salaadda nabiga ka tagtay calayhi salaatu wasalaamna waxay ahayd markaas salaadii casiray ahayd marka asalaatu alwustaa waa salaada casir xaafiduu xifdiya cala salawaati wasalaati alwustaa salaadii fadliga badneed oo salaada casir ah waquumuu istaagana lilaahi alla darti u istaaga qaanitiina xaalaatihin qaanitiina ay taayiciina waa lagu fasiray xaalaatihin kuwa ateecsan kuwa khushuucsan waa lagu fasiray saakitiina kuwa aamusan xaalaatihinna waa lagu fasirayo fasiro kale zayd ibnu arqam saxaabiga la yidhahdana wuxuu leeyahay kunaa natakalamu calaa cahdi nabiyi sala allahu caleyh wasalam fi salaati yukalimu alrajulu mina saaxibahu wahuwa ilaa janbihi xataa nasalat waquumuu lilahi qaanitiin faumirna bisukuuti wanuhiina can ilkalaam waagii hore wuxuu leeyahay saxaabigaani salaada dhexdeeda waa iskaga warrami jirnay nin walbaahu ninka garabkiisa ayuu axwaasha kala hadli jiray oo kala sheekaysan jiray meeqa ragca la tukaday iyo waagi hore marka hadalka salaada lagu dhex warramahay shay salaada buriya oo xaaraama ma ahaa jirin ilaa markii dambe aayaddan lasoo dejiye yidhi aayaddan markii lasoo dejiyey fa umirnaa bisukuuti wa nuhiinaa can ilkalaam waxaana la amro yidhi inaan aamusno salaadda intaan ku jirno hadalkana waa nagala reebay kalaamkuna waagaas wixii ka dambeeya wuxuu noqday wax buriya salaada buriya kalaamka loo qasdaah ilaahay marka wuxuu yidhi waquumuu istaaga lilaahi ilaahay dartii u istaaga qaanitiina xaal aad tihiin kuwa aamusan fa in khiftum haddaad baqdaan fa rijaalan ay fasalluu tukada rijaalan xaal aad tihiin kuwa lug ah ow rukbaanan ama aad tihiin kuwa gaadiid saaran fa idaa aamintum goortii aad aamin noqotaan fadkurullaha alla xusa kamaa callamakum sida allaba idiin baray maa lam takuunuu waxaadnaan ahayn taclamuuna kuwa yaqaana meeshaana waxaa looga warramay wax ku saabsan axwaasha salaadu ay leedahay iyo salaaddii xifdiya la yidhi axwaasheeda wax ku saabsan salaaddii hala xifdiyaa la yidhi hala dhowro marnaba salaadu yaysa idinka teginaa la yidhi waxaana dhici karta dadka qaar in cabsiyo la soo gudboonaato inay dagaal galaan ama ay dugaa ka baqaan ama ay ka baqaan dab iyo wax lamid a ay ka cabsanayaan oo dhibaata ay meesha ka jirto aa suurtagala sidii la rabay salaadda in loo tukadaan aysan u tukan karin rukuucdii aysan la imaan karin sujuuddii aysan la imaan karin khushuucii salaadda aysan la imaan karin aa suurtagala see la yeela qibladii in la qaabila aysan la imaan karin ilaahi subxaana watacala wuxuu yidhi salaadda mar walba tukada oo ilaaliya sida ay salaaddu ay idiin qabatana salaadda u tukada soomaalidu waxay tidhaahdaa salaadu say kuu qabataa loo qalleeyaa yacni say kuu qabataa loo tukadaa hay ka wada say kuu qabataa loo tukada marnaba salaadda laga tegi maayo waxaa la rabaa in salaadda la tukado sidii markaas la awoodi karaan loo tukado laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascahaa fattaqu llaha ma statactuma ilah iley intaad awoodaan alla ka cabsada haddii marka dagaalka xabaddu socoto maalan madaafiicdu ay dhacayso la yska soo horjeedo nin walba ninka kale uu wax la raadinayo salaadiina xilligeeda la gaaro waa inaad tukataa laakiin markaad tukani rukuucna lagaama rabo sujuudna lagaama rabo qibla qaabilidna lagaama rabo waxaa lagaa rabaa keliya niyadda inaad ka xisaabto colka iyo cadowga iyo xabadana aad ku dhex jirto se haddii sujuud lagu yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaad khatar gasho ama rukuuc lagu yihahdo inaad khatar gasho qiblada ujees hadii lagu yihahdo inaad khatar gashaa suurtagal ah waa markii xabaddu ay socoto oo qofku fursad oo qiblaad ku qaabilo ama uu ku rukuuco ama uu ku sujuudo ousa lahayn cabsidaas marba haddii qof ku jiro sida salaadu ay u qabato ayuu qofkii salaaddii u tukanaa sida salaadda u qabato ayuu qofkii u tukanaa hadduu qofku marka aamin noqdo oo uusan markii horeba cabsi ku jirin ama cabsidii ay suushana waxaa waajiba salaaddii sideedii inuu u tukado arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo waajibaadkeeda uu ilaaliyo haddii cabsidu ay tahay cabsi difaac lagu jiro maalan oo aan xabadu soconna ayadana siyaa loo tukadaaho jamaacana waa lagu tukanaa waana la rukuuca waana la sujuuda laakiin waa la iswaardiyeynayo waa la is ilaalina markaas haddii laakiin ay suurtogeli weydo middaasi ay suurtogeli weydo marka dagaalkii uu socdo ama uu qofkii baqasho yahay oo isleeyahay carar uu ku jiro waayo marka meeshan looga hadlaho laleeyahay fa rijaalan ow rukbaanan laleeyahay ilaahay marka wuxuu yidhi fa in khiftum haddaad baqdaan ood cabsataan oo aad naftiina u baqdaan waxaa rabtaan ka baqee oo aad awoodina weydaan salaaddii inaad si xasilaan aad u tukataan fa rijaalan ay fasalluu tukada rijaalan idinkoo lugaho lugaynayo socda aw rukbaanan ama tukada rukbaanan fa rijaalan idinkoo ah tukada aw rukbaanan ama idinkoo gaadiid saaran tukada iyadoo baabuurka la saaran yaa la tukana ama qibladaha kula qaabilo ama qibladaha kaala jeeste fa idaa aamintum haddaad aamin noqotaan iyo goorkii iyo markii aada aamin noqotaan laba arrimood baa soo gudagelhaydaan culimmadu inaan marka horeba colba jirin oo cabsiyaba aysa ku haynin oon cabsiyaba aysa ku soo gelin iyo haddii cabsiyu jirtay in cabsidii suusho markay goorkii marka aad aamin noqotaan fadkurullaha alla xusa oo sidii la rabay salaadda inaad tukataan iyadoo arkaanteediile oo shuruuddeediile iyo waajibaadkeediile u tukada kamaa callamakum sida allaba idiin baray adinkaba maa shay idiin baray lam takuunuu aadnaan ahayn taclamuuna kuwa yaqaanaa sidai alla idiin baray subxaana wa tacaala oo diinta noocyadeeda kala duwan ay ka mid tahay horowma adnaan aqoonin salaaddu ay ka mid tahay salaadan salaatul khoofka ay ka mid tahay horowma adnaan aqoon sida allaba adinka idiin baray ashyaadan aadnaan hore u aqoon jirin adinkuna markaad aamin noqotaan ilaahi subxaana wa tacala u amaal guda oo ilaahi subxaana wa tacaala u shukriya oo sidii salaaddu ay xaqii ay lahayd salaada siiya salaada sidii la rabay in loo tukado u tukada waladiina kuwii yutawafawna la oofsanayay minkum xaalo idinka idinka mid yihiin oo waydaruuna ka tagaaye aswaajan xaasas wasiyatan ay falyuusuu ha dardaarmeen wasiyatan dardaaran liaswaajihim xaasaskooda mataacan ha u dardaarmeen mataac iyo raaxeen ilal xowli inta laga gaaray ha u dardaarmeen hayra ikhraajin ay hayra mukhrajaatin xaal ay yihiin kuwa la saaraa keyrkood fa in kharajna hadday baxaan ayagu falaa junaaxa calaykum korkiina dembi ma ahaanin fii maa shaygii dhexdiisa dembi kuma lihdin facalna ay sameeyeen fii anfusihina nafahooda ay ku sameeyeen oo min macruufin macruuf ah wallahu allana casiizun waa mid casiiz oo adag oo xakiimun xikmad badan waxaa loo laabtay wax ku saabsan dumarkii laga dhimanayay iyo asaayidoodii wax ku saabsan meeshan ilahay wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala raggu markay sakaraadayaan in laga rabo inay dardaarmaan dumarka ay ka dhimanayaan muddo hal sano ah in laga bixiyo biilka iyo kirada laga bixiyo guriga oo aan guriga laga saarin maadaama gabadhan mowt iyo masiibo ay ku soo darriday kana naxiday waagi horena gabar loo qaraabo oo ninkeed u qaraabo ay ahayd hal marna laamadii iyo layrka uu ka damay lagana yaabo inaysa hadeertaan meel ay u dhaqaaqdo aysa aqoonin a waxaa la yidhi waxaa ninka laga siinaa xoolihiisa biilka gabadhaas hal sano intii hal sano ah oo dadka iyo dhexgalkooda iyo waxyaabaha ku saabsan ay kula qabsanayso guri ahaanna inay joogto hal bil ay guriga joogto saasaa la sharciyey aayaddan marka ma mansuuqa amase mansuuqa maaha culimmadu say u badan yihiin xoogga culimmada muslimiintu ama ha horeeyeen ama ha dambeeyeene waxay leeyihiin aayaddan waa mansuuq laba arrimood oo aayadda ku jirtaba waa la nasakho aayadda laga dheehanayo midda koobaad waxa weeye ciddada gabadha laga dhintay inay tahay hal sano waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay afar bilood iyo toban habeen aayaddii sheegayday oo aayaddan aayadaha ka horreeyay ku jirta arrinta labaad oo aayaddan laga dheehanaana waxay tahay in ninka la rabo inuu dardaarmo uu dardaarmo maalkiisa in laga siiyo muddo hal sana ah biil laga siiyo iyo kirada laga siiyo iyo guriga laga siiyo gabdhihi uu ka dhintay in laga siiyo muddo hal sana ah biil ayadana waa la nasakho waxaa lagu nasakhay aayaadka mawaariidta iyo dhaxalka oo gabadhan haddii uu keligeed ka dhintay ama gabdho kale ay wehliyeen haddii uu farac waaritha ka tegey ninkii dhintay gabadhu waxay leedahay xoolaha meydka waxay kuleeyihiin gabdhuhu thumunay kuleeyihin iyo siddeed markii loo qaybiyo meel ka mid oo noo imaan doontaa hadduusa farac waaritha ka teginna xoolaha afar markii loo qaybiyo qeyb ka mid ahay leeyihiin ilaah u jaangooyo subxaana wa tacala marka wax xoolaha ninka ay kuleeyihiin waa la nasakhay hal sano in loo dardaarmo xoolaha ninka in laga biilo ayadana oo aayaadkaas mawaariista lagu nasakhay culimmadu say u badan yihiin ama kuwii saxaabada ha ahaadeen ama kuwa ilaa hadda yoonkan jooga ha ahaadeene saasay aaminsan yihiin culammada qaar mujaahid ka mid yahay sheikhulislaamna uu ka mid yahay na waxay leeyihiin aayaddu mansuukha maaha ee waxaa laga hadlaa waa waxaan laasimahayn oo ah halkan sano afartii bilood iyo tobankii habeen horta asaayadeeda gabadhu ayta afartaas bilood iyo tobankaas habeen asaayadeedu markay qaado wixii ka dhiman inay gurigeeda iska joogto gurigii ninka iska joogto oo ciddu ay beel siido oo ciddu ay ka warqabtahay oo halkaas ay ku nagaatahay wax laasim gabadha ku ah maaha waa wax yeeli karto gabadhuna ay iska dhaafi karto wax la nasakhana maahanay leeyihiin laakiin culimmadu waxay u badan yihiin aayadda in la nasakhay oo lagu nasakhay aayadihii aan soo marnay aayad ka mid a aayaddii ahed waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashraa afartaas bilood iyo tobankaas habeenaa lagu nasakhay waladiina kuwii marka ilahi wuxuu yihi tawafawna la oofsanaayo minkum adinka idinka mid ahaa oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas wasiyatan ay falyuusuu ha dardaarmeen kuwaasi wasiyatan dardaaran liaswaajihim xaasaskooda ha u dardaarmeen mataacan wasiyada ka bedel mataacan raaxasiin ha u dardaarmeen iyo mutcasiin oo ilal xawli sanad intii laga gaarayo la raaxa siiyo oo la mutco siiyo hayra ikhraajin hayra mukhrajaatin xaal ay yihiin kuwa la saarayo gabdhahaas hayrkood ay yihiin fa in kharajna marka hadday baxaan gabdhuhu falaa junaaxa calaykum korkiina wax dembiyo ma ahaanin fii maa shaygii dhexdiisa dembi kuma lihdin facalna ay sameeyeen gabdhuhu fii anfusihina nafahooda ay ku dhex sameeyeen hadday baxaan sanadkii ka sokay adinku wax dembiya kuma lihdin maxay u baxeen oo min macruufin wanaag ah wixii xumaana waa laga qabanaya wallaahu allana casiizun alla adag ayuu ahaaday oo xakiimun xikmad badan walilmuallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin walilmuallaqaati gabdhihii la furay waxaa u sugnaaday oo u waajibay mataacun mutacasiin oo bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaanaan lagu mutacasiiyo xaqan cala almuttaqiina ay xaqa daalika sheegaasu waa waajibay cala almuttaqiina dadka mutaqiinta waa uu ku dul waajibay mutacada meeshan looga hadlay oo aayaddan looga warramay waa maxay aayaddan waxaa ilahi u warramay subxaanahu wa tacaala gabdhihii meer loo magacaabay loona galmooday ee la furay waxaan soo marnay inay leeyihiin waajib ahaan u leeyihiin oo meher ahaan u leeyihiin wixii loo magacaaba wax loo raacaa miyaa jira waxaa loo raacaa sida aayaddanba ku cad waxaa loo raacinaa kuwaas wax mutca la yidhaah loo raacinaa oo aradbax iyo wax lamid ah soomaalida rirmiyigeeda intooda badanna waa ku dhaqmaan oo hadday labaatan riyood gabadhu ku mehersan tahay labaatanka riyood markay siiyaan waxay leeyihiin haddana aradbixi ha la siiyo markaasaa laba riyood iyo wax lamida loo raaciyaa wax aradbax ah ama baaburaac ah ama ama bixin ah ama gacan qabasho ah oo sarif ama suugo ah in loo raaciyo oo mutco ah ayaa la yska rabaa gabadhii la furay meherna loo magacaabay loona galmooday meherkeedii wax ka saayid ah oo mutco ah ayay gabadhu leedahay ilahay marka wuxuu leeyahay walilmuqallaqaati kuwii la furay waxaa u sugnaaday mataacun ayaa u sugnaaday mataac iyo raaxasiin bilmacruufi si wanaageeda la yaqaanana lagu raaxa siiyo xaqan cala lmuttaqiina iyo xaqa daalika kaasi waa sugnaado waa ku waajibay cala lmuttaqiina dadka muttaqiinta ah oo dadka muttaqiinta arrintaas inay hoggaansamaan ayaa laga rabaa ilahi wuxuu yidhi kadalika yubayinu allahu lakum aayaatihi lacalakum tacqiluun markii waxyaaba fara badan oo axkaama laga soo sheekeeyey a ilaahi wuxuu yidhi kadalika sidaadaas oo kale ayaa yubayinu allahu alla u cadaynaa lakum idinka idinkugu cadaynaa aayaatihi aayaadkiisa iyo axkaamtiisa lacalakum tacqiluuna likay tacqiluu saa u fahantaan ood u garataan axkaamtaas sidii loo fahmo si loo fahmo diinta oo loogu dhaqmo diinta oo diinta loo caqliyeeyo ayaa ilaahi subxaana watacaala axkaamta diintiisa u kala dhigdhiga qur-aanka lagu kala dhigdhigay nabiguna caleyhi isalaatu wasalaam sunnadiisa ku kala dhigdhigay kadalika sidaadaas oo kale ayaa yubayinu allahu lakum alla uu idinkugu cadaynaa aayaatihi aayaadkiisa lacalakum tacqiluuna ay likay tacqiluu si aad wax u garataan oo wax u fahantaan alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu uma axyaahum ina allaha laduu fadlin cala annaasi walakina aktara annaasi laa yashkuruun alam tara miyaad arkayn nebi maxamedo iyo cid walbow cilmigaadu muusa gaarin ila aladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay walxaal hum ayaguba ay yihiin uluufun kumanaan xadara almowti cabsasho ay ka cabsanayaan mowt dartiina u baxay ee faqaala uu yidhi lahum ayaga allah u yidhi muutuu dhinta uma intaa kadibna axyaahum alla uu soo nooleeyey markay dhinteen in allaha allana laduu fadlin mid dheeraad u saaxiiba cala naasi dadka korkooda ayuu ahaaday walaakina akthar annaasi laakiin dadka badankoodu laa yashkuruuna ma shukrinaayaan meeshaan ilaahi subxaana wa tacala wuxuu uga warramay wax ku saabsan dadkii hore qisooyinkoodii iyo waxyaabihii dadkii hore ka dhacay wax ka mid ah qisadaana waxaa haddana gadaal laga raaci doonaa qiso kale oo iyagana dadkii hore waxyaabihii ka dhacay ka mid ah waxa loogu dan leeyahay oo looga dan leeyahay labadan qisana waxawaay dhahaan culimmada mufasiriinta in badan oo ka miduhu boorin dadka muslimiinta lagu boorinayo jihaadka iyo dagaalka fii sabiilillahi inay galaan iyo sheegid dadka loo sheegayo in carar la cararo iyo digniin la digniin qaataahi aysan geeri baajinaynin waxaa marka lagu bilaabay qolo dadkii hore ka mid ahaa oo deegaankoodii ka qaxay ayagoo kumanaan ah ay deegaankoodii ka qaxeen sababtay u qaxeen culimmadu qaarba waxbay ku sheegaan laakiin xaqiiqada allahu aclam qaar waxay dhahaan deegaankiia daacun ka dilaacay markaasi waxay isdhaheen daacuunka iyaadna ku la-anin wadankii dhamma ay ka cararoon ay ka qaxeen qaarna waxay dhahaan boqorkoodii oo boqor muslim ahaa aa wuxuu yidhi inaan dagaal qaadnaa la rabaa marka dagaalka saysa u gelin oon dagaalka loogu qasbin gelitaankiisa ayay uga qaxeen uga carareen oo uga baqdeen meeshii ay deganaayeen markay bannaanka magaalada ka tageen oo deegaankoodii ay dhaafeenna oo ay baxeenna ilaahi subxaana wa tacaala waa uu halaagay kulligood waa la baabi'iyey kadibna waa la soo nooleeyey kadibna waa la soo nooleeyey dad yarna ma aysa ahayn ilahi marka wuxuu leey subxaana wa tacaala carar la cararo oo qadarta ilaahay laga cararo iyo geerida iyo waqtigeeda laga cararo geeri looga baxsan maayo maadaama marka aan geerida waqtigeedii hadday la gaaro aan qof ka baxsan kartaa aysan jirin geerida wax ka hormari kara waqtigeediina aysan jirin jihaadkee dagaalka waxaad uga gaabsataan ama uga baqsataan meesha ma yaalaane jihaadkee dagaalka ha loo xeydxayto oo hala gala ilahay leeya subxaana wa tacaala ilahay marka wuxuu yidhi alam tara miyaada arkaynin ama aada ogeyn ooda ogaanaynin oo cilmigaadu gaarin ila aladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay walxaal hum ayagu markay baxayaan uluufun kumanaan ay yihiin xadara almowti mowt ka digtoonay ay ka digtoon yihiin iyo cabsasho ay mowt ka cabsanayaan iyo geeri darteedna guryahooda uga baxay ee faqaala lahum allahu alla uu u yidhi muutuu dhintaa alla wuxuu ku qadaray subxaana wa tacaala inay dhintaan inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun waaye ilaahay amarkiisu hadduu damco shay inuu sameeyo ahaysiiyo kun ahaabuu leeyay ama ha ahaana baaba uu leeyay shayguna waa iska ahaana marka ilaahay faqaala lahum allahu alla uu u yidhi muutuu dhintaa ilahay wuxuu ku qadaray inay dhintaan dhintuu yidhi uma axyaahum waxbaa lasoo qadaraho fa maatuu yaa lasoo qadara way dhinteen markii ilaahay dhinta yidhi uma intaa kadibna axyaahum alla waa soo nooleey in allaha ilaahayna laduu fadlin fadli iyo dheeraad mid u saaxiiba waayo cala naasi dadka korkooda iyo ixsaan oo u samaynayo say dadkan ciqaabay mudnaayeen waa la ciqaabay haddana waa la iska cafiyey markaasaa la soo nooleeyey haddana si wixii ay ka tageen oo waajibaad ah ay ula yimaadaan walaakina akar annaasi laakiin ilahay wuxuu yihi dadka badankoodu laa yashkuruuna ma shukrinaaya nicmada ilaahay iyo fadliga ilaahay iyo dheeraadka ilaahi subxaanahu watacala ixsaanka ilaahay ilahay uga shukri maaya waqaatiluu marka dagaalamaa la yidhi markii qisadii laga warramay fii sabiili illahi waddada alla ku dagaalama waclamuu ogaadan ana allaha alla samiicun caliimun inuu yahay man da ladii kiina waa kuma yuqridu allaha alla amaahinaya qardan amah oo xasanan wanaagsan oo fa yudaacifahu alla u labanlaabaayo lahu asaga adcaafan labanlaab oo kahiiran fara badan wallahu allana yaqbidu waa qabdiya oo waa cariiriya waabsutu waa u fidina cidow doono wa ilayhi alla xaggiisaana turjacuuna laydin celinaa maadaama aayaddii hore looga warramay wax ku saabsan dadka hore qaar ka mid ah oo fuliynimo iyo cabsi darteed la cararay oo deegaankooda uga cararay kadibna ilaahi subxaana wa tacaala uu jidkii dhexe iyo dariiqii dhexe kusii cararaayeen uu ku baabi'iyey kadibna uu ilaahay uu soo nooleeyey wixii looga dan lahaa ay ahayd ama wixii looga dan lahaa ay ka mid ahayd dadka in lagu booriyo oo lagu guubaabiyo jihaadka iyo dagaalka ayaa ilaahi subxaana wa tacaala dagaalkii si toosa u amray dadkii muslimiinta aha ilahay marka wuxuu yidhi waqaatiluu dagaalama fii sabiilillahi waddada alla ku dagaalama muslimiinay waclamuu ogaadana ana allaha alla samiicun caliimun inuu yahay mid wax walba maqla wax walbana og man da aladii yuqrid allaha qardan xasanan dagaalku wuxuu u baahan yahay hanti in lagu bixiyo iyo dhaqaalo u baahan yahay dhaqaalo la-aan dagaal ma socdo dagaalka marka dhaqaalaha dadka ku bixinaya fii sabiilillahi oo jihaadka ah ajir fara badanay leeyihin iyo shay walbau xaqa qofkii dhaqaala ku bixiya shaygaasna uu bixinaana ilaah ayaa ka aqbala subxaana wa tacaala waana loo labanlaaba labanlaabyo fara badana loo labanlaaba labanlaabyadaasoo ilaa toddoba boqol iyo wax ka badan gaaraya wax ilahay ogyaha subxaana wa tacala oo labanlaabiyo ah ayaa loo labanlaaba markay ugu yaraato alxasanatu bicashri amhaaliha markay ugu yaraato waa loo toban jibaara haddii kalena waa looga badinaa shaygaas aad bixineena waxaa lagu magacaabay amaah aada ilaahay amaahine maadaama amaahda qofka la amaahiyo hadhowdii laga rabo oo wuxuu wax meel u yaalla eeyihiin qof haddaad shay amaahido shaygaas waa shay xoolahaadii ka mid a oo aada qofkii agtiisa keliya kuu yaallo oo qofkaas uu ku waardeenayo ilaahayna wixii dartii loo bixiyahay waxaad ilaahay amaahidaana laga dhigay maadaama ilaahay subxaana wa tacala uu idiin qabanayo idiin aqbalayo idiin baraarinayo idiin kobcinayo idiin badinayo qiyaamahana aad helaydaan alla agtiisa aad ka helaydaan ee maaha in ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u baahan yahay ilahay wuxuu yidhi man da ladii kii waa kuma yuqridu amaahinaya allaha alle qaradan amaah oo xasanan wanaagsan oo fa yudaacifahu allana u laman laabaayo inuu soo baahnayn waxyaabaha daliilka usii ah waxaa ka mid a fa yudaacifahu alla u laman laabaayo wixii uu amaahiyey adcaafan laba laab oo kahiiratan fara badan wallahu allana yaqbidu asagaa qabdinaya oo cariirinaya oo dadka qaar ka mid ah risaqa ku cariirinaya oon baabka u furaynin baabka risaqa dadka loo furi maayo qaarkood baabka cilmiga dadka qaar loo furi maayo baabka caqliga dadka qaar loo furi maayo baabka codka iyo codkarnimada dadka qaar loo furi maayo baabka nasiibyada nuucyadooda kala duwan dadka qaar loo furi maayo weligiis hadduu madaxtinimo raadiy anka madaxtinimo arki o maayo hadduu cilmi bare is yidhaahdo wixii waa ku cuslaanayaan caqligii iyo wixii uu sheegis lahaa wixii carabkiisi culeys ayaa ka fuulaaya iyo caqligii waxbaa ka fuulaaya hantida si walba uu raadiyo habeeniya maalin hantidii iyo baabkii loo furi maa qofkii ilaahay subxaana wa tacaala qofkoo doono baabka ku cariiriya wallahu alla yaqbidu waa qabdina waa cariirina ciddou doono risqa waa ku cariiriya iyo wax walba oo qofkaas loo furi lahaa wayabsudu alla waa uu fidiyaa subxaana wa tacaala ciddou doono baabka u fura madaxtinimada markuu doono iyo intuusa dooninba waa iska helaa caqligiisu waa iska waasic cilmigiisa ilaahi subxaana wa tacaala waa u barakeynaa hantida iyo adduunyada isagoo gurigii iska joogay iskaga imaanaysaa baabka alla u furay waa ilaahi subxaana wa tacala awooddiis labada qolo qolo walboo ka midana waa imtixaaman tahay qolada baabka laga xiro iyo albaabada laga xiraahi waxay ku imtixaaman yihiin faqrigaas iyo dhibaatadaas iyo waxaas la gaarsiiyey inay ku safraan in kala la fiirina qolada abwaab albaabada loo furo baabkay gacanta ku taagaanba amay soo agstaagaanba uu iska furmana ayagana waa la imtixaama ho bal inay nicmadaas ilahay ilaahay uga shukriyaan iyo siay arrintaas u maamulaan ayaa lagu imtixaama laakiin ashyaada shay walba oo ka mid a waa min allahi subxaana wa tacaala wailayhi alla xaggiisaana turjacuuna laydiin celinaa dadow darsigeennuna maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaana wa tacala aclaa waclam wabilahi atowfiiq